nabaday dhegaystayaal halkani waa shabakada wararka ee wajala news oo markaa idinsoo boqotaan naga eegi kartaan bogga internetka aan ku leenahay ee ciwaanka yagu yahay w w wjalanews net nabaday dhegaystayaal waa mar kale iyo waraysi la yeelanay ururka haweenka ee nagaad ururkaasoo xidhka haweenka ee nagaad network waxaa la aasaasay kun sagaal boqol toddoba-iyo sagaashankii waxaanu ka kooban yahay lix iyo afartan urur waxayna ka kala shaqeeyaan dhammaan gobolada oo dhan sida oo kale waxa uu ururku ka shaqeeyaa in waxbarashada haweenka kor loo qaado iyo ka qaybgalka siyaasadda iyo in la kobciyo weliba in dhaqaalaha dumarka kor loo qaado in dumarku helaan cadaalad iyo in lala dagaalamo tacadiyada ka dhanka ah haweenka haddaba waxaan waraysi idinka haynaa mustafe axmed xasan oo ah madaxa dabagalka mashaariicda ee dalladda nagaad network waxaanuu waraysigii u dhacay sidan ugu horeyn waxaan doonayaa mustafow inaad warbixiniga siiso ururka nagaad bismillahi raxmaan raxiim nagaad network waa isku xidhka haweenka ee ugu ballaaran ee ka jira jamhuuriyadda somalilan waxay la aasaasay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii waxay ka kooban tahay lix iyo afartan urur lix iyo afartankaa urur waxay ku kala yaalaan lixda gobol ee dalka xafiiska ugu weyn ee headquarterka waxaa ku yaala hargeysa saddexda gobol ee bariga oo ah burco tag dheer iyo sanaag iyo sool waxaa iyagana ku yaala xafiisyo xafiis goboleedyo ay naga leedahay xafiisyada waxaan ujeedaa gobolada galbeedka iyaga waxaa noo jooga ururada ku jira nagaad saddexdaasay ku leedahay waa dalad ballaaran waxay ka shaqeysaa inta ugu badan afar thematic areas wax la yidhaahdo waxbarashada hablaha in kor loo qaado ka qaybgalka dumarka iyo siyaasadda in la kobciyo dhaqaalaha dumarka in kor loo qaado iyo ganacsiga dumarka in kor loo qaado in dumarku ay helaan cadaalad iyo in lala dagaalamo tacadiyada haweenka ka dhanka ah muxuu ahayey mashaariicda ka shaqeysaana waxay waxay ku fadhiyaan inhaasi ku fadhiyaan maasha allah waa dalada noocaasa waa dalada sidaa u ballaaran ee ka jirta somalilan oo dhan xafiis waa regional iminka xafiis baan ku leenay nairobi oo fundraising officer marka ithink iyadoo kooban oo aniga si fiican u sheegaan malaynaya
maxay ahayd ujeedadii loo aasaasay ururka
wallaahi markii waddanka lagu soo noqday shirarkii boorama ee waddanka dib loogu dhisayay markii la qabanayay dumarku wax kumay lahayn rool haddii ay ku lahaayeen way yaraayeen waxa meesha ku arrinsanaya rugun bay ahaayeen dumarkuna marka la eego bulshada somalilan boqolkiiba lixdan baa ah dumar iyagoo boqolkiiba lixdan ay dumar yihiin in ay dumarku ka maqnaadaan taladii dalka waa nusqaan ama ceeb ayay ku tahay qaranka waxaa muhiim markaa noqotay in la helo cid ku dhiirisa dumarku inay qeyb ka noqdaan taladii wadanka sidaasoo ay tahay nagaad waxa ay ujeedooyinkeedu tahay inay kor u qaado ama ay kobciso haweenweynaha jamhuuriyadda somalilan iyada oo muxuu ahaayey kobcinaysa doorka ay ka qaybqaadashada siyaasadooda siyaasadda wadanka iyo inay ka mid noqdaan dadka go-aanka u dambeeya ka gaari kara muxuu ahayey arrimaha siyaasadda ee wadanka ama ka qayb kara baarlamanka geli karaa muxuu hayay golaha golayaasha deegaan geli karaan golaha guurtida geli karaan wasiiro noqon karaan waad ogtahayo maanta dowladda waxaa ku jira wasiiradu waa laba wasiir iyo laba wasiir ku xigeen wax dumar ah iyo shan commissioneer hal agaasime oo ah agaasime safalka madaxtooyada iyo hal la taliya madaxweyne oo la taliya madaxweyne arrimaha genderka ah intaasi waa in la tirin karo kow iyo laba iyo saddex la odhan karo lakin haddii aan idhahno bar ragga inta dowladda kaga jirtaan tirino iyaga lama koobi karo marka waa in la helaa dumarkiina inay iyagi ka muuqdaan oo cid dumarkii metesha oo cid dumarkii afkoodii ku hadasha waa in la helaa sidaasay tahay nagaadu ujeedooyinkooda waa inay kor u qaado waxyaabaha noocaasa oo ay dumarkii ay gaadhaan ay u adeegto dumarkii si ay u gaari lahayn heerka noocaas mana aha wax diintu ay diidayso adajeer waxaa la isku qaldaa diintu dumarka maxay u diiday xagga dumarku diintu umay diidin inay siyaasadda ka qayb galaan umay diidin inay wasiir noqdaan umay diidin inay baarlaman noqdaan waxaa loo diiday waa inay madaxweyne noqdaan madaxweynena dumarku ma doonayaan marka in fikirkan layla saxo waa sax
kaalin intee leeg baad ka qaadataan tayeynta waxbarashada dhanka gabdhaha
waxaan ka qaadanaa kaalin aada u weyn waqtiga intaa laga nagaad shaqaynaysay waxay kasoo shaqaynaysay sidii loo kobcin lahaa waxbarashada gabdhaha lix iyo toban ururoo kamid oo ururada nagaad waxay ka shaqeeyaan muxuu ahaye waxbarashada dadban iyo sidii dumarka gurijoogta ah loo bari lahaa akhriska iyo qoraalka iyo xirfadaha waxaa kaloo jira mashaariic ay nagaad fuliso waxa ugu dambeeya mid aanu hadda la wadno lahayd la yidhahdo care international oo la yidhaahdo magaciisa kobcinta waxbarashada gabdhaha somalilan waxaa loo soo gaabiyaa somgab oo ah somaliland girls education program mashruucaas waxaa loogu talagalay in ka badan lix iyo toban kun oo gabdhood oo ku nool bariga somalilan inay ka faa'idaystaan oo dhamaystaan dugsiyada sare way ka baxaan waxaa mashruuca loogu talagalay walow ay qeybta keer fulinayso in lagu dhiso iskuulo ay ku jiraan laba iskuul oo boarding hablaha u gaaro laga fulinayo bariga waxaan ku dhiirigelinaa waalidiintu inay inanka iyo inanta si siman ugu diraan iskuullada waxaa taas natiijadeedii la arkay muxuu ahaayey iminka inay soo kordhayaan hablaha imanaya ama ka qeyb qaadanaya waxbarashadii markaad aragto sidii ay ahaan jirtay berigii hore waxaan arki karnaa wixii aanu sameynay inay duba sameeyeen isbedel oo hablihii maanta si fiican wax u baranayaan haddii berigii hore ay dhici jirtay matalan annaga lodkaygii oo kale inay habluhu noqdaan boqolkiiba labaatan kalaaska maanta waa boqolkiiba lixdan waa waxaa la yidhahdaa hablihiibaa ka badanba inamadii laakiin haddana halkaa kuma joogsanayno waayo caqabadaa jira oo inantii dugsigii sare ma dhammaysanayso markay dugsigii sare gasho ay kii hoose dhammaysato waxaa imanaya in inantii ay guursato in inantii ay iskuulkii ka baxdo waxaas wixii sababayn doonaynaa inaynu joojino marka nagaad mar walba waxay u taagantahay inay kobciso waxbarashada hablaha okay waxaa jira tacadiyo loo geysto haweenka ka dhanka ah idinka urur ahaan ka nagaad ahaan roolka idinka yaala muxuu yahay
tacadiyada ka dhanka ah haweenka waa waxa aan ka shaqeyno way jiraan way badan yihiin waxaa kamid a gabadha oo muxuu ahaayey xaqa ilaahay siiyey ee muxuu ahaayey dhaxalkeeda laga duudsiyo waxaa kamid a kufsigii afar iyo tobankii bishan iyo shan iyo tobankii bishan waxaanu qabanay anagoo la shaqeynayna golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan validation workshop ama muxuu ahaayey howlqabad lagaga doodaya xeerka tacadiyada jinsiga iyo galmada oo la yidhahdo sexual offences bill waxaa soo unkay golaha wakiilada xubno kamid a xildhibaanada baarlamanka wuxuu ku jiraa maanta in uu insha allahu tacaala sanad waqtiga soo socda in laga ansixin doono golaha wakiilada oo loo heli doono tacadiyada ka dhanka ah haweenka ee la xidhiidha jinsiga in loo helo wax dabra markii hore markuu labaatan inan ay kufsadaan inan waxaa dhacaysay in saddex xeer loo kala qaado kii dhaqanku meesha imaado kii muxuu ahay secular lowgii ama final courtki uu meeshii soo galo kii kale haddana sharcad deedna meeshiiba looga waayo wax qabto oo xukun oo adag oo loo soo saaro deedna ay wixiis kasii socdaan kaasi waa wax aan muxuu ahay ku fani karno inaanu maanta xeerka aynu helayno haddii ilahay idhaahdo bifadli illahi waxamdi waxaa kale oo jira muxuu ahaye tacadiyo badan oo dumarka loo geysto tacadiyadaas dumarka loo geysto waxa weyaan waxaan leenahay hala joojiyo waan ka shaqeynaa sidii loo joojin lahaa waxaanu ka shaqeynaa mashaariicdeeda ugu badan aanu ka shaqeynaa waa wixii sidii tacadiyada haweenka loo geysto loo yareyn lahaa loo joojin lahaa roolka iyaguna maaha rool gabasho le waa rool cad waa rool ay cid waliba ark arki karto oo aan muxuu ahaye mar walba u taagannahay inaan inaanu ka shaqeyno
ma jiraan wacyigelin dheeraad ah oo dumarka tacadiyada loo geysto iyo gabdhaha waxbarashada ku jira oo aada la kulantaan oo aad ama siisaan wacyigelino dheeraad ah ha wacyigelintu waa sida waxaa la yidhahdaa waa habka ugu wanaagsan ee loo bedeli kara bulsho marka la doonayo fikir in aan laga bedelo marka la arko tacadiyada haweenka loo geysto waanu sameynaa wacyigelin ballaadhan oo lixda gobolba ah waxaan sameynaa wacyigelin heer qaran ah waxaa jira gruubo ama commitee aan la shaqeyno s g b v muxuu ahay working groups wax la yidhaahdo oo tacadiyada ka dhanka hawada haweenka oo ay ku jiraan hay-ado ku jiraan dowladdu wasaarado ku jiraan wasaaradda arrimaha bulshada molsa ay ku jiraan muxuu ahaaye hay-ada caalamiga laftirkooda ay ku jiraan mashaariicda aanu fulino waxaa ku jira wacyigelin aanu siino bulshada aanu siino wacyigelintaas oo aanu qaar kasoo dayno tviyada aanu qaar kasoo dayno raadioga radio argeysa aanu qaar kasoo dayno websytada aanu inagoo dadka tusayna muxuu ahaaye waxaan muxuu ahaaye aynu doonayna inaynu bedello xumaanta uu leeyahay iyo waxaanu doonana inaanu gaadhno wanaagiisa uu leeyahay mar walba waxaanu kaloona sameynaa inaan daraamooyin jilo waa dadkeenu had jeer sidaad wax ugu sheegi kartaa waa si ay iyagu xiiseynayaan marka daraamadan aad baa loo jecel daraamooyin sameyno daraamooyinka deedna aanu dadka usoo bandhigno wacyigelintaas markaa waa waxa ugu badan ee aanu sameyno si aanu dadka u bedelno
ugu dambeyntii ka xukuumad ahaan qaab nooceeya ayaad idinka iyo ururhaan aad u wada shaqaysaan wallaahi xukuumadda dee wada shaqeyn waxay naga dhexaysaa wasaaradahan la shaqeyno wasaaradaha molso oo kale waa wasaaradan wada shaqeyno markaan mashaariicda fulinayno waayo iyada line ministrygaygu yahay marka arrimahan la eego iyada leadinka leh annaguna waanu la shaqeynaa sidoodabana dee ururadu muxuu ahaaye iyagu maaha meel siyaasadeed madal siyaasadeed maaha mana aha madal ku lug leh muxuu ahay arrimaha xukuumadda laakiin waa madal horumarineed oo bulshada u adeegta marka dadkuna waxaa loo wada shaqeynaya sidii bulshada loo horumarin lahaa marka wada shaqeyn dee baarlamanka waa naga la shaqeynayna xeerkaas si fiican baanu la shaqeynaa walaal
fariinta aada u gudbinayso bulshada ku dhageysanaysa meel kastoo ay adduunka ka joogaan maxay tahay urur ahaan nagaad
fariintaan u gudbinaynaa waxa weeyaan kow xaqa haweenka waxaad moodaa in si loo dafiro iyadoo laga dhigayo arrinta arrin diineed waxaa jira innagu aynu leenahay dhaqan dhaqanka aynu lahayn dhaqan wanaagsan buu ahaa laakiin waxaad moodaysay inuu had iyo jeer u xaglinayay xagga labka oo uu ka hiilinayay dhadiga dhaqankaasi waxyaaba badan oo xun oo ku jiray ayaa jira oo tacadi ku ah haweenka oo aan matalan mararka qaarkood haweenku aanay go-aanka reerka ama go-aanka bulshada waxbaba aanay ku lahayn oo laga soo qaybgelin lamaba aan la tirinba jirinba oo keliya tacidi go-aan gaadhis ay ahaan jirtay rag haweenkuna aanay masiirkooda ka hadli karin ama wixii ay diiday inaanay ka hadli karin kaas waxaynu u baahanay inaynu bedelno waa dhaqan xun inaynu bedelno oon ku bedelno haweenku waa inay helaan talada qeybtooda waa in wax la weydiiyaa kama maskax yara ragga kama cilmi yara ragga kama liitaan ragga in iyagana wax la weydiiyo maskaxda inanka ku jirtunbaa inantana ku jirta laba dhaqan kalea jiri jirayo had iyo jeer nabadu waxaan ujeedaa waalidku inankuun buu diri jiray iskuulka oo loodhan jiray reerka isaga anfacaya inantana looma diri jirin oo waxa loodhan jiray guriga ka shaqeeya laakiin dhaqankaasi inaynu bedelayn u baahnay oo inanka iyo inantu si siman guriga uga wada shaqeeyaan waalidku waa inuu inankana u diro inuu bileerhkiisa soo xasho inantuna waa inay bileerhkeeda soo xalato waa dhaqan mahdiin inaynu bedelayn u baahannahay waxaynu u baahannahay inaynu bedelo caadooyinka xun ee hablaha lagula kaco la yidhaahdo gudniinka fircooniga ah mahadin waa dhaqan inaynu bedelaynu baahanahay waxaynu doonaynaa dumarku ama haweenkeennu inay noqdaan haween maskaxdooda isticmaala ama soo saara ama haween inagu aynu ku dhiirigelin dhiirigelintaas maaha inay xagga dumarka ka timaada marka halkan doonayaan u socda waxa weeyaan waa inay xagga ragga ka timaadaa anugu maanta nin baan ahay waxaan u doonayaa inay walaashay hesho xaqeeda inay hooyada hesho inay inantaydu hesho xaqaasi maaha xaq diintuka ay ka duudsaday diintu waa diin maasha allah alxamdulilah dee diinteenu waa diinta ugu fiican laakiin waa xaqa dhaqanka oo waxaan mail dominated culture baynu iskana haddii jeer inaynu xagga ka soo noqono fariinta gudbinaya waa fariintaas sidaasa waxa weyaan dhammaantoodna inaynu u wada guntano sidii loo yareyn lahaa ama loo cidhib tiri lahaa tacadiyada lagula kaco haweenka haddaad mahadsantiin ururkaasina waxa uu ahaa mustafe axmed xasan oo igu waramayey xafiiska ururka nagaad network barnaamijkan waxaa isugu soo duway halkan idinka soo jeedinayay anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane tan iyo barnaamij la mida intaan ku kulmi doonno waa dhammaan howlwadeenada shabakada wararka ee wajala news tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan la mida waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo